أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay tafsiiru suurati naxli casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda sagaashanaad ee suuradda ka mid ah wuxuu allah subxaanahu watacaala uu leeyahay in allaha ya'muru bilcadli in allaha alle ya'muru wuxuu farayaa ou amrayaa bilcadli cadaaladda ayuu amrayaa walixsaani ixsaan ayuu amrayaa wa iitaa'i dilqurbaa qaraaba dhowaanshaha kan u saaxiibka ah siintiisa ayuu farayaa wax siintiisa wayanhaa wuxuu reebayaa cani ilfaxshaa'i dunuubta foosha xun waalmunkari kuwa la inkiro ee sharciga iyo caqligaba lagu inkiro waalbagyi iyo gardarrada oo dadka markaa lagu gardaroodo ayuu alla reebayaa yacidukum waa idin waaninayaa alle lacallakum waxaad mudan tihiin tadakaruuna inaad waansantaan oo aada waanada ilaahay subxaanahu watacaala a qaadataan aayaddan alla subxaanahu watacaala saddex amar oo waa saddex shay buuna amrayaa waaweyn saddex shayna waa naga reebayaa waxaana ka muuqato qur-aanka weynaantiisa iyo balaaqadiisa iyo yaa ka muuqato laba sadar ayaa waxaa lagu sheegay wax aada iyo aada u waaweyn oo macaanidooduna ay aada u ballaaran tahay ayaa si kooban loo sheegay marka alla wuxuu leeyahay in allaha alle ya'muru wuxuu farayaa uu amrayaa bilcadli buu farayaa cadligana ibnu catiya fi lmuxarari alwajiiz kitaabkiisa tafsiirka ah waxa uu cadligu ku tilmaamay ficlu kulli macruufin ficlu kulli mafruudin shay kasta oo la farad yeelay in la sameeyo waayo cadaaladda min caqaa'ida wa sharaa'ica oo caqaa'id ah waxyaaba la aamino ah wixii lagugu waajib yeelo inaad rumayso ay ahayd sharaa'ic ilaahay subxaanahu watacaala uu ka dhig ka yeelay marka awaamir iyo waxaa isugu jirta sharaa'ic iyo wasayrin maca annaasi iyo dadka oo lala socdo oo lagula socdo min adaa'i alamaanaati wa tarki dulmi ammaanadoo la guto dadka ammaanaadkooda loo guto dulmigooda oo laga tago iyo walinsaaf in dadka loo cadaalad falo oo loo garsoor falo wa icdaa'i alxaqi iyo xaqa siintiisa macaanidaas oo dhan baa cadliga ayuu koobaya idan marka in allaha ya'muru bilcadli cadligii marka wuxuu koobay wax allaale wixii lagugu farad yeelay ee xag allana lagaaga farad yeelay iyo xagga dadka intaba ayaa marka ereyga cadliga uu keenayaa ibnu cabaas isaga wuxuu ku fasiray cadliga atawxiid cadliga isaga tawxiidkii buu ku fasiray walixsaanna wuxuu ku fasiray adaa' lfaraa'id yani in allaha ya'muru bilcadli cadligu waa maxay waa laa ilaha ila allah walixsaanina waxay tahay faraa'isha in la guto wa iitaa'i dilqurbaa qaraabanimada kan u saaxiibka ee dhowaanshaha u saaxiibka ahna in la siiyo oo baahidiisa la daboolo oo ninkaa u dhow buu fiirsanayaa dabcan oo isaga xoolihiisii buu u jeedaa xaalkiisii buu ka warqabaa kaas marka isaga in gaar u dhaqaaleeyo qofkii markaa qaraabadiisa ah inuu dhaqaaleeyaa la amray macnaha marka ibnu cabaasna sidaa buu aayadda u fasiray cadligana waxaa la yidhaahdaa bihi qaamat asamaawaatu waalardi dhulka iyo cirkuba wuxuu ku taag waxay ku taagan yihiin cadli cadligaasi marka cid kasta waa u baahan tahay qof kastaana waa u waajibayaa cid kastaana waajibay ku tahay gaal iyo muslim wuxuu doona ha ahaado waa inuu marka cadli ou helaa cadliga waxaa kaloo alimaamu shaafici uu ku qeexay alxukmu bilkitaab cadli haddaad rabto kitaabka oo lagu qofku uu ku dhaqmo way mar haddii kitaabkii wixii uu amrayay qofku uu xukumayo uu ku dhaqmayo cadaaladdii waa hayaa qofkaasi cadaaladdu maahan mararka qaar almusaawaatu iyo walcadaalatu laba macnay kala leeyihiin cadaaladdu maahan un dadka in la simo lagama wado leanna dadka in la simo gardaray mararka qaar noqonaya ama sida badanba leanna dadku waxay isugu jiraan nin wanaag badan iyo nin dhib un u taagan haddii la yidhaha ninkaa dhibka u taagan iyo kan wanaagga u taagan isku weel ha loogu beego ee meesha dadkii marka xumaantii iyo wanaaggiiba wax macnaa kala yeelan maayaan walidalika ilaahay wuxuu yidhi afaman kana mu'minan kaman kana faasiqan laa yastawuun afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiina maa lakum kayfa taxkumuun cadaaladdu marka waxay keenay sidii ilaahay meel walba wixii uu dhigay in loo daahiyo ila ilaahay isagaa garanaya wax walbaa waxa ay ku fiican yihiin intaa in lagaa helo intaasna marka waa inta cadaaladdu ay tahay macnaha marka cadaaladda ku jiraana sidaas waay aayaddan marka cumar bnu cabdilcaziiz raximahu llahu taabiciga baa isagu wuxuu bilaabay khudbada jumcada marka ay dhammaato oo kale inuu aayaddan ku dhammeeyo sida hadda mashhuurkee ummadduna hadda aybas ay u badan yihiin in allaha yaamuru bilcadli waalixsaan isaga sababka u sameynayeyna waxay ahayd dadkii isaga ka horreeyey ee reer bani umaya ayaa khudbada ayay waxay ku aflagaadeyn jireen qaarkood aalubeytka cali iyo dadkii markaa cali isaga la jiray ee aalubeytka nebiga sal l slam ahaa ayay ku hadal ayay ku hadal xumoo jireen hadalkaas xun ayuu marka wuxuu ku bedelay hadalkan wanaagsan in allaha yaamuru bilcadli walixsaan waitaa'i dilqurba ee dhinacna waxay ka tahay waano oo dadku in baqi iyo gardarradu inay xaaraam tahay buu ayay tilmaamay aayaddu war wanaagsanna way tahay dabcan sidaasay marka culimadu ay yidhaahdaan ina allaha alle iyo-muana war kooban oo qawaacidda sharciga ka tarjumayo dadku inay dhegaystaan ay wanaagsan tahay ina allaha alle ya'muru wuxuu farayaa bilcadli cadaalad ayuu farayaa oo marka cunsur muhiima waayo haddii dadku ay ka dhammaato cadaaladdu ka tagto dadku waa sidii bahaa'imun bay u noolaanayaan cadaaladdu meel aynan jirin haddii laga raadiyana dhib kalea iyadana u imaanayo dadka walixsaani ixsaan buu alla amrayaa uu farayaa in ixsaan la falo oo dadkii markaa loo ixsaan falo wa iitaa'i dilqurbaa dhowaanshaha kanu saaxiibka ah siintiisa ayuu alla farayaa wayanhaa wuxuu reebayaa cani ilfaxshaa'i dunuubta foosha xun buu alla reebayaa fuxshiga marka zinada iyo waxaabaa lagu macneeyaa waa dembi caqligana aada ugu fool xun fidradana ku xun qof kastaana uunan la jeclayn isaga dadkiisa ayb aanu la jeclayn waa dembi marka laga yaqyaqsoodo waayo zinada iyo wixii markaa la xiriira walmunkari munkarkii buu reebayaa munkarkuna waa wixii sharcigu inkiray caqliga saliimkaana uu inkirayo walbagyi gardarrada ayuu reebayaa alla subxaanahu watacaala qofku inuu dadka ka xooga badan yahay ku gardaroodo walidalika aaya imaamu albukhaari saxiixiisa wuxuu tarjamay baabu qowli illahi tacaala ina allaha ya'muru bilcadli markaasuu wuxuu ku daray wa qowlihi inamaa bagyukum calaa anfusikum iyo huma bugiya calayhi layansurannahu allah markaasuu haddana wuxuu yidhi wa tarki ihaarati shari calaa muslimin aw kaafirin waxaa kaloo u baab yahay buu leeyahay in laga tago shar kicinteed oo qof muslima shar in lagu kiciyo ama gaal in lagu kiciyaba shar wa tarki itaarati wa tarki ithaarati shari calaa muslimin aw kaafirin xadiidkii caaisha u keenay markaa nebiga markii la sixray oo labiid ibnulacsan ninkii yahuudiga uu sixray waa kii nebiga yidhi amaa ama allaahu alleh faqad shafaanii aniga waa caafiyey wa amaa ana anigu fakrahu an usiira cala annaasi sharan dadka inaan dhexdooda shar iyo ku kiciyo ayaan nacayaa oon diidayaa buu yidhi nabiga sal l slam marka ilaahay haddii mar uu icaafiyey shar iyo waxaa inaan dadkii ku kiciya marraba waa iska de waa iska daayey nabiga sal l slam bukhaari marka aayaddan uu keenay macnahaasna waa ka istimbaaday marka walbaqyi caam waaye marka bani aadam ama muslim ha ahaado ama gaal ha ahaado gardarro in lagula dhaqmaa ma aha marka sharciga lagula dhaqmayana gardarro ma ahan dabcan intii sharciga kuu yacni kaaga amray marka aad ku socoto xagga xagga aadan u dhaafin gardarro arrintaa iyadaa ma aha laakiin haddaad adiga sida aad u aragto yacni maskaxdaada iyo hawadaada iyo sida ay tahay haddaad ku maamusho taasi sax ma noqonayso oo tiraaho dhowna awalba gaal buu ahay waxba dhib ma laha adig marka sharciga inaad ku socoto waay sharcigaasaa ku xadidaya bis gardarrada iyo baqyiguna sharciga ka mid ma aha yacidukum waa idin waaninayaa alle lacallakum tadakaruuna likay tadakaruu saaad u waansantaan wa awfuu bicahdi illaahi idaa caahadtum halkanna cahdiga iyo dhaaraha ayuu alla uga hadlayaa wa awfuu oofiya bicahdillaahi ilaahay ballantiisa oofiya oo dhammaystira idaa haddii caahadtum aada ballan aada yacni ballantantaan ood ballantaa gashaan walaa tanquduu ha burinina al aymaana dhaaraha ha burinina bacda tawkiidihaa adkaynteeda ka gadaale markaad adkaysaan ood u qasadaan ka gadaale walxaal qad jacaltumullaha allana aada ka yeesheen calaykum idinka korkiinna kafiilan mid idin ilaalinayana aada alla ka yeesheen oo dushiinna aada uga yeesheen oo markhaati aada alla ka dhigateen in allaha alla yaclamu waa ogyahay maa waxa tafcaluuna aada samaynaysaan walaa takunuu ha ahaaninina kalatii haweenaydii oo kale tii naqadad burisay ghaslahaa sooheedii burisay min bacdi quwatin adkayn iyo xoog ka gadaale burisay ha ahaaninina oo sidaa yacni ha yeelinina walaa takunuu ha ahaaninina kalatii tii oo kale naqadad ka yeeshay yacni burisay waayo laakiin sayarad baa laga macnaynaa naqadad ay sayarad ka yeeshay ghaslahaa sooheeda min bacdi quwatin adkayn iyo xoog ka gadaale ankaatan mid burbu yacni la burburiyey ka yeeshay ayb tatakhiduuna xaal aad ka dhiganaysaan aymaanakum dhaarihiinna dakhalan aad ka yeelanaysaan fasaad iyo khiyaano aad ka dhiganaysaan baynakum dhexdiinna aa isku khiyaantaan an takuuna lian takuuna inay ahaato ummatun ummad hiya iyaduba arbaa inay ka badnaansho badan tahay min ummatin ummad inamaa wax kale maahna yabluukum ullahu alla waa idin imtixaanayaa bihi biwafaa'i alcahdi ballanta oofinteeda ayuu alla idinku imtixaanayaa ama inamaa wax kale maahna yabluukum ullahu alla waa idin imtixaanayaa bihi ummad inay ummad ka badan tahay buu idinku imtixaanayaa alle walayubayinanna wuu caddaynayaa lakum idinka yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha maa waxa kuntum aada ahaydeen takhtalifuuna fiihi inaad isku khilaafaysaan dhexdiisa labadaa aayadood marka ballantii iyo dhaarihii buu alla uga warramayaa wuxuu leeyahay wa awfuu oofiya bicahdillaahi ilaahay ballankiisa ballanta ilaahay oofiya idaa caahadtum haddaad ballantaa gashaan ka soo baxa oo dhammaystira oofiya ayb walaa tanquduu ha burinina oo ha burburinina al aymaana dhaaraha bacda tawkiidihaa adkaynteeda ka gadaale marka bacda tawkiidihaa waxaa loo leeyahay waxaa laga saarayaa meesha yamiinu laqwiga dhaarta qofka afkiisa uun ku daree ku dureeray yacni dhaarta qofka afkiisa ka imaanaysa uunan u qasdaynin oo masalan hebel maaragtay haa wallaahi maya wallaahidaas oo kale midaasi baa laga saarayaa taa iyadu wax dhiba male laa yu-aakidukum allahu billagwi fii aymaanikum buu alla yidhi marka bacda tawkiidihaa midka la adkaynaya maxaa lagu adkeeyey waa loo qasday yacni dhaarta aada dhaar ahaan ugu qasadaan ilaaliya oo adkeeya taha burburinina ayaa laga wadaa marka bacda tawkiidihaa macnaha ku jira kaas waay dhaartaa marka ha ka bixinina oo ha burinina walxaal qad jacaltum idinkoo ka dhigay allaha alle calaykum korkiina uga dhigay kafiilan mid markhaati ah uga dhigay ee markaad leedahay wallaahi billaahi markaad leedahay ilaahay baad markhaati uga dhigatay yani waxaas waa sidaas weeyaan waxaas waxaa sidaasay ahaayeen wallaahi baan ku dhaartay yacni ilaahay iloo og dhaarta macno shahaaday wadataa ashhadu billaah ashhadu cala allahi ilaahan waxaan markhaati uga ahay xaalku inuu sidaas yahay waana khatar marka haddii aynan haddaad adoo og been sidaa ku sheegto maxaa yeeley ilaahay baa erey ahaanna ma u fiicna qofku horta sidiisa inuu yidhaahdo ilaaha ilo og waxaas ilaaha ilo og haddaad tiraa beenna aada sheegaysid aaday khatar u tahay leanna ilaahay ogaalkiisii baad qalad ka sheegaysaa xataa ayb halkan marka wuxuu alla leeyahay walxaal qad jacaltum ha burburinina dhaartii idinkoo ka dhigay allaha alleh kafiilan markhaati calaykum dushiina idinkoo alla uga dhigay weliba dhaarahaasi marka ha burburinina in allaha alla yaclamu waa ogyahay maa waxa tafcaluuna aada samaynaysaan yacni ballamaha aada wada gashaan hadday noqon lahayd midda beeca iyo mucaamalaadka ku xiran midda ku xiran ijaarada iyo cuquudda sharciga dhammaantood ogolaaday oo u fasaxay ee labada qofe isu shaqaynayso caqdiga ay kala gelayaan kulli waa ballamo ilaahay lagu gelayo darsi waxaasoo dhan markaa ninka madaxda ee noqonayo iyo kan madaxda loo yahay labada waajibay kala saaran kanna waa dhaaranayaa ummaddan inuu nusxi iyo wanaag uu kula dhaqmo uu ku dhaaranaya waa inuu ka soo baxo inuu khiyaano ma aha qofkii isaguna markaa la xukumayey ee la maamulayeyna qofkaasi inuu macruuf ku adeeco wixii munkarana uunan ku adeecin buu bayco kula gelaya waa inuu u oofiyo maahan marka haddii uu wax siiyana inuu ogolaado haddii uu wax siin waayena uu hungurigiisa dartiis uu dhibaato u sameeyo labadaasna marka taana dadkii uma banaana ayaga kulli waxay soo gelayaan cuquudaas ee cahdigan walaa takunuu ha ahaaninina kalatii tii oo kale naqadad bur yacni ka yeeshay qadlahaa sooheeda aayaddan marka culimadu waxay yidhaahdaan waa tusaalaha waxaa lagu soo qaatay ballan burinta ayaa waxaa tusaale loogu soo qaadanaya haweeney maka joogi jirtay oo caqligeedu xoogaa caqli ahaan dhimanayd ayaa intay soo tagto ayay kacbada iyo meelaha intay timaado ayay waxay soohan jirtay marka xarko iyo dun iyo waxbay isku xiraysaa markay xarig weyn ay samayso qoraxdu markay wareegto duhurka iyo la gaaro haddana waa furfuraysaa shaqadii marka ay samaysay bay haddana dib ugu laabanaysaa saakay meeshii ay joogtay bay ka taagan tahay marka qofkii waxaa loogu mahmaahayaa marka intuu ballan galay ballantii ka baxay waa qofkaas intuu wax adkeeyey ile ballantii dhaarba waad dhaaranaysaa marka aada dhaaranayso ama aada ballan ku gelaysid ood dhaar la imaanaysid waxbaad adkaysay markaad dib uga baxdayna waa furfurtay wixii aada adkaysay halkaasay marka iska shabahayaan ayb walaa takunuu ha ahaaninina kalatii tii oo kale naqadad ka yeeshay qadlahaa sooheedii min bacdi quwatin adkayn iyo xoog ka gadaale markuu xoogeystay oo uu xoog yeeshay ka gadaale ka dhigtay ankaasan mankuusan mid la burburiyey ka dhigtay ankaasan mankuusan mid la burburiyey ka dhigtay ayb tattakiduuna xaal aad markaa ka dhiganaysaan aymaanakum dhaarihiina idinka ha burinina ballantii tattakiduuna xaal aad ka dhiganaysaan aymaanakum dhaarihiina dakhalan aad ka yeelanaysaan khiyaano baynakum idinka dhexdiina see isu khiyaanaysaan marka laba macnaa ku jirta meeshaa marka macno wuxuu leeyahay carabtu ballamay kala geli jireen iyo heshiisiyo qoladani waxaa dhici karto qolo kale inay ballan la gasho xilfi waa isdhaarsanayaan bahwadaad bay noqonayaan dhib iyo dheefay isla qaybsanayaan haddii ay aragto qolo ka tiro badan ama xoogaa ka awood badan kuwii kaley ballantoodii uga baxayaan kuwaas tirada badan ay haddana wax ku xee ayay wax ku xeeranayaan oo waxbay ku xiranayaan marka waxaa laleeyahay ballanta aada gasheen ha uga bixinina qolo kalaa tiro badan oo xoog badan darteed kii aada ballanta la gasheen ha uga bixinina oo idinka isagoo garab idinka sugayo maalinkii dambe uu nimankii ballantii waa ka baxeen un yownan maqlin macna sidaas macno kale waxa uu yahay marka heshiis ay qolo la galaan qoladaasi hadday tahay qolo iska yar oo tiro ahaan yacni dad tiro yar ay yihiin waa ballanta waa uga baxayaan hadhowna marka waxay aaminsan yihiin inaysan waxba ka qaadi karin markay laakiin qolada ay dad badan oo xoog badan ay yihiin xooggay uga cabsanayaan iyo tiro badnaanta ballanta waa u ilaalinayaan marka waxaa laleeyahay war ballamahan ilaahay magaciisa wax walba ka weyne ballamaha ilaaliya labadaas macnaa marka ku jiro ayb wala marka alla wuxuu leeyahay tatakhiduuna xaal aad ka dhiganaysaan aymaanakum dhaarihiina dakhalan khiyaano aad ka dhiganaysaan baynakum idinka dhexdiina an takuuna inay lian takuuna inay ahaanayso ummatun ummad hiya iyadu arbaa mid ka tiro badan min ummatin ummad kale ka tiro badan ummadi inay ummad ka badan tahay darteed ha uga bixinina ballantii ha u khiyaaninina inamaa wax kale maahna yabluukum allahu alla waa idin imtixaanayaa bihi damiirkaa bihi marka laba meel baa loo celiyaa bihi biwafaa'i lcahdi ilaahay wuxuu idinku imtixaanayaa ballantaa oofinteeda mar labaadna waxay tahay damiirka in loo celiyo bihi bikowni ummatin arbaa min ummatin masderkaas in markaa an takuuna ummatun hiya arbaa min umma masderka laga soo xarirayo oo laga soo dhalaalinayo ayaa loo celinaya damiirkan oo marka wuxuu noqonayaa ummadi inay ummad ka badan tahay waaba imtixaan ee ilaahay subxaanahu watacaala kuwana waa badinayaa kuwana waa yaraynayaa maxay tahay kuwan tirada badan waa laysku imtixaana labadaas marka damiirka labadaa meel baa loo ayaa loo celiyaa inamaa yabluukum uu idin imtixaanayaa allahu alle bihi biwafaa'i lcahdi ballanta oofinteeda uu idinku imtixaanayaa ama bihi bikowni ummatin ummad inay tahay buu alla idinku imtixaanayaa arbaa min ummatin ummad kale mid ka badan inay tahay walayubayinanna wuu cadaynayaa ou caddaynayaa alle lakum idinkuu idiin caddaynayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha maabuu idiin caddaynayaa waxa kuntum aada ahaydeen fiihi maaga dhexdiisa takhtalifuuna inaad isku khilaafayseen wax kastood isku khilaafteenna alla waa idiin caddayn waa idiin caddaynaya walow shaaa allahu lajacalakum ummatan waaxida walow haddii shaaa allahu alla uu dooni lahaa lajacalakum wuxuu idinka dhigi lahaa idinka ummatan ummad buu idinka yeeli lahaa ummadda oo waaxidatan mid keliyata oo hal diin leh oo kulligiin muslimiin buu idinka dhigi lahaa hadduu alla dooni lahaa walaakin lagu noqoya yudilu alla waa dhuminayaa man buu dhuminayaa yashaau uu doonayo wayahdii waa hanuuninayaa man ayuu hanuuninayaa yashaau uu doonayo oo tawfiiqdiisa ayuu ku hanuuninayaa iyo galladiisa walatus'alunna waa la idin su-aalayaa camaa kii xaggiis baa la idin weydiinayaa kuntum aada ahaydeen tacmaluuna inaad samaynaysaan haddii alla uu doono dadkan oo dhan hal ummaduu ka dhigi lahaa kulligood muslimiin ayuu ka yeeli lahaa laakiin xikmad baa jirto alla midna waa dhuminayaa midna waa hanuuninaya kan uu dhumiyeyna cadaaladiisuu ku dhumiyey kan uu hanuuniyeyna galladiis iyo deeqdiis waay ee qofku wax isaga uu alla ka waajibsanayaa ma jiraan ilaahayna markaa yacni cidna baadi laakiin ku xukumi maayo ilaa uu wax u caddeeyo marka min fadli illahi iyo wacadlihi taasaa ka mida wamaa kaana allahu liyudila qowma bacda id hadaahum xataa yubayina lahum maa yattaquun ilaahay ma dhahayo inaad baadiyeysnaanayso waa ogaa aniga saa darteed naaraa lagu naarayaa isagoo rasuul loo soo dirin wax la ogeysiinin aaladii wax ku fahmi lahaa aan loo yeelin sidaa ilaahay ma yeelay subxaanahu watacaala walow haddii shaaa allahu alla uu dooni lahaa lajacalakum wuxuu idinka dhigi lahaa ummatan ummad ummadda oo waaxidatan mid keliyata ah walaakin yudilu waa dhuminayaa alla man buu dhuminayaa yashaau uu doonayo wayahdii waa hanuuninayaa man buu hanuuninayaa yashaau uu doonayo walatus'alunna waa la idin su-aalayaa camaa kii kuntum aada ahaydeen tacmaluuna inaad samaynaysaan walaa tatakiduu aymaanakum daklan baynakum fatazilla qadamun bacda hubuutiha ballamihii baa lagu soo laaftay iyo dhaarihii walaa tattakiduu ha ka dhigannina aymaanakum dhaarihiinna dakhalan ha ka dhigannina fasaad iyo khiyaano sababkeed ha ka dhigannina baynakum idinka dhexdiinna fatazilla marka ay simbiririxato qadamun gomod ay simbiririxato ama cad bacda hubuutihaa sugnaanshadeeda ka gadaale ay simbiririxato wataduuquu aada dhadhamisaan markaa assuu'a xumidii aada dhadhamisaan maxaad ku dhadhaminaysaanna bimaa sadadtum yacnii leexashadiina darteed aada ku dhadhamisaan can sabiilillahi ilaahay jidkiisa aada ka leexateen sababteeda darteed walakum waxaad leedihiin cadaabun cadaab cadaabka oo cadiimun weynin badan walaa tashtaruu ha iibsanina bicahdillaahi ilaahay ballantiisa ha iibsanina ballamihiisa hamanan ha ku iibsanina lacag qaliilan aada u yar inamaa wax kale ma ahna cindallaahi ilaahay agtiisa inamaa waxa cindallaahi ilaahay agtiisa ahaaday huwa isagaa khayrun khayr badan lakum idinka idiin khayr badan in kuntum haddii aad tihiin taclamuuna inaad wax garanaysaan waxaad ogtihiin ayb maa waxa cindakum agtiina ahaaday yanfadu way dhammaanayaan wamaa waxa cindallaahi ilaahay agtiisa ahaadayna baaqin waa mid baaqi ahaanayo harayo oo joogayo walanajziyanna waan abaal marinaynaa aladiina kuwa sabaruu sabray ajrahum ajrigoodii baanu abaalmari ku abaalmarinaynaa biaxsani maa shay midka ugu wanaaga badan baanu ku abaalmarinaynaa kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay shaqaynayaan ay samaynayeen walaa tattakiduu ha ka yeelanina aymaanakum dhaarihiina dakhalan khiyaanaha ka dhigannina khiyaanaha ka yeelanina macnaha dhaartiina wax aada wax ku khiyaanaysaan ha ka dhigannina macnaheedu waxay tahay sabab aada wax ku khiyaantaan dhaarta ha ka dhiganina xaq aydan lahayn inaad ku qaadataan qofkii markaad u dhaarataan waa idin aaminayaa markaasu wuxuu leeyahy qofkan waa muslim waa dhaartay sida uu u sheegayaa dhab ah buu isleeyahay adigana khiyaanaad ku wadaa iyo dibindaabi meeshaa marka sababa da- yani khiyaanatin ha ka dhiganina macnaheedu sidaas leanna dhaartii baa wax lagu khiyaanayaa magacii ilaahay baa wax lagu dagayaa oo lagu khiyaanaya diinkii ilaahay baa wax lagu khiyaanayaa sabab waxaa laga dhiganayaa isagii maadaama dadku aaminayaan oo lagu kal kalsooni lagu qabo isagii baa marka waxaa laga dhiganayaa wax wax lagu khiyaanayo taas waayo midda marka alla uu diidayo walaa tatakiduu ha ka dhiganina oo ha ka yeelanina aymaanakum dhaarihiina dakhalan ay khiyaanatan ha ka dhiganina dakhalka asalkiisu waxaa weeyaan shayga waxa la dhexgeliyo oo in lagu halleeyana loo dhexgeliyo caamihii masalan haddii biyo lagu daro biyihii baa la dhexgelinaya maxaa loo maxaa loo dhexgelin la halleeyo oo safaagii iyo saafinimadii laga halleeyo ayib wahaakada malabkii matalan waxbaa lagu daray ama shay kale lagu dhex qasay maxaa loo waxaa la dhexgeliyey marka waxaa loo geliyey liajli alifsaad wixii lagu rabay in lagu halleeyo inuu noqdo laga rabay in lagu halleeyo ayb marka dakhalan wax soo gelaya waayo laakiin wuxuu usoo gelayaa liajli alifsaad buu usoo gelaya macnaha marka sidaas weeyaan walaa tatakiduu ha ka yeelanina aymaanakum dhaarihiina dakhalan khiyaanatan yani sababa khiyaanatin khiyaano sababteed ha ka dhiganina baynakum dhexdiina aada isku khiyaantaan fatazilla qadamun isticaaraa ku jirto macnuhu waxa uu yahay carabtu marka qofkan waddadii toosnaa marku hayo markuu waddadii ka qalloocdo ayay waxay yidhaahdaan qofkaasi gomadiisii waa simbiriraxatay yani zallad qadamuhu bay dhahayaan cagtiisii ninkaasi simbiriraxatay macnaha ay ka wadaanna waxay tahay dariiqii toosnaabuu ka leexday ninkii isagoo iska toosanoo wanaag lagu yaqaana markuu inxiraafo ee uu qalloocdo baa la leeyahay zallad qadamuhu ninkaa gomadiisii waa tagtay waa simbiriraxatay ma loo jeedo hadda marka lug caadi ah oo yacni waddadii ka taraaraxday iyo lagama wadeen waa waxa weeyaan fatazi aada markaa baadiyowdaan baa laga wadaa fatazilla markaa ay simbiriraxato qadamun cad bacda hubuutihaa sugnaanshadeeda ka gadaale markay sugnaatay oo ay dariiqii xaqa ay haleeshay inay kadib simbiriraxato ay qalloocato ayadda marka waxaa laga qaadanayaa ballamaha laga baxo iyo dhaaraha laga been sheego waxay sabab u yihiin qofka inuu yani dariiqii xaqa ahaa uu uga weecdo uga leexdo fii suurati tawbana waa kusoo marnay aayad la mido waminhum man caahada allaha lain aataana min fadlihi lanasadaqana walanakunana min asaalixiin falama aataahum min fadlihi bakiluu bihi watawallow wahum mucriduun faacqabahum nifaaqan fii quluubihim ilaa yawmi yalqownahu nifaaq waxay quluubtooda markaa loo loogu bedelay weligood aan faaruqin ilaa ay alla la kulmaan subxaanahu watacaala marka ballan aada ilaahay uga baxday baa adiga dhanba iimaanka kaa qaadi karta aayadda marka cabsi fara badan baa ku jirto markaad ilaahay ballan uga baxdo ama aada dhaar beena intaad dhaarato dhaartii aad dadka adigoo dadkii ku khiyaanayo ama aada diintii dadka ku khiyaanto marka dambe markaa yacni inaad diintiiba ku seegtaa laga yaaba qofka marka inuu aada isaga fiiriyo waayo dhaaraha iyo ballamaha ayb fatazilla ay simbiriraxato markaa qadamun gomod ama cag bacda hubuutihaa sugnaanshadeeda ka gadaale wataduuquu aada dhedhamisaan assuu'a xumaan aada dhedhamisaan markaa ayb oo markaa yacni xumaan aada dhedhamisaan bimaa sadadtum maxay u dhedhaminaysaan marka taasi bimaa sadadtum leexashadiina darteed can sabiili illahi ilaahay jidkiisa aad ka leexateen leexashada aada ka leexateen ilaahay jidkiisa darteed amase bimaa sadadtum bisababi saddikum annaasa celinta ama leexinta aada ka leexinaysaan annaasa dadkii can sabiili illahi ilaahay jidkiisa aad ka leexinaysaan leanna maxaa yeeley haddii qofkii isagoo muslima la arko isagoo ballantii ka baxayo dhaarihii ka baxayo oon dhaar u aaba yeelaynin oon ballan u aaba yeelaynin marka la arko ee dadkii khiyaanadii markaasi waa ku badanee dhexdooda adigii haddaad khiyaano samayso ka kalena aduu kaa baranayaa khiyaanu ku kacayaa mujtamacii waa hallaabayaa dhibkana haysto waayo marka hadda heer waxaan maraynaa qofna qof uusan aaminin oo dadku xataa markay dardaarmayaan ay yidhaahdaan magaaladan cidna ha aaminin maxaa keenaya marka khiyaano dad iskhiyaanayo iskhiyaanayo haddana de ilaahay isbadayo un magaalo ku wada nool oo meel ku wada joogo haddana hadday marka kala shakisan yihiin say wax isula qabanayaan waa waxa marka maslaxad ma qabsan karno maanta sababtana waxaa keenayo labada wax qabsan maslaxadda isla qabsan lahayd waa kala shakinayaan maalin walbana taariikhdu waxayna baraysaa haddana dadku marka ay rajadooda meel ay siiyaan xataa oy is yidhaahdaan war meeshan armay rajadii ka dhowdahay ayaa meeshii waxaa lagu arkayaa qallooc iyo khiyaano iyo wax xunaa lagu arkaya markii lagu arkana naga daayaa dadkii marka leeyihiin meel damboo hartay male ilaa dadku hadda ay leeyihiin diintaa awalba dhinayd diintiina waa kaasaa dadkeedii saasay noqdeen boqolkaas noocay kala noqdeen xaggee la aadaa buu kuleeyahay marka hadday dadkii diinta ayagu iskhiyaanayaan see la yeelaa buu kuleeyahay allahu mustacaan ayib waxaas oo dhan marka bimaa sadadtum can sabiilillahi way soo gelayaan ayb oo wuxuu leeyahay baqawi qiila waxaa la yidhi macnaahu aayadda macnaheedu waxay tahay sahaltum waxaad dadka u fududayseen dariiqa naqdi alcahdi ballanburinta jidkeedii baad dadka u furteen cala nnaasi dadka binaqdikum alcahda idinka burinta aada ballanta burinaysaan darteed oo haddaad idinkii ballantii ka baxdaan dadkiina ballantii waa ka baxayaan idinkii baana markaa u furaya bimaa sadadtum can sabiilillahi macnahaasna marka waa lagu macneeyey ayb ilaa marka ballankabaxyadu ay iska noqo noqonayso mararka qaar wax iska caadi ah oo kale oo lagu leeyahay adigu maxaad ka filaysa awalba qofkaasna war qofkani muxuu waxaan u samey waa dhaaranayaa ummadduu u dhaaranayaa muxuu dadka u khiyaanayaa markaasu wuxuu kuleeyahy adiga maxaa awalba ka filanaysa yacni ballanka baxyadii iyo dhaartii oo laga baxaa waxay iska noqotay wax caado oo kale ayb walakum waxaad leedihiin cadaabun cadaab ayaa idiin sugnaaday cadaabka oo cadiimun weynin badan baa idiin sugnaaday maxaa marka ballanta looga baxaa ballamada waxaa looga baxaa adduunye raadin walaa tashtaruu ha iibsanina bicahdillaahi ilaahay ballantiisa hamanan ha ku iibsanina lacag qaliilan aad u yar ha ku gadanina ayb inamaa cinda allahi ilaahay agtiisa waxaa ah huwa isagaa khayrun khayr badan lakum idinka idin khayr badan ballantan aada oofisaan waxa aad ka helaysaan baa idin khayr badan in kuntum haddii aad tihiin taclamuuna kuwa markaa wax garanaya haddaad wax og tihiin ayb maanuu marka waxay tahay laa tanquduu cuhuudakum ballamadiina ha burinina tatlubuuna binaqdihaa burinteeda idinkoo markaa dal ku dalbanayo ku raadinaysaan caradan qaliilan dhaldhalaal yar oo min addunyaa adduunye ballanta ha uga bixinina ayb ibnu catiya aayadda wuxuu leeyahay haadihi aayatun aayaddani waa aayad nuhiya waxaa lagu reebay can irushaa laaluushka ayb wa akdi alamwaali iyo maal qaadashadii calaa tarki maa shayka tegistiisna lagu qaato yajibu cala alaakhidi midka qaadanayo wax ku waajibay shay adiga waajib kugu ah inaad ka tagto lacag inaad u qaadato taasay aayaddu reebaysaa oo ballantii inaad oofiso dhaarihii ilaaliso waajibay kugu ahayd inaad ballantii ka baxdo oo waajibkaas iska tuurto inaad lacag ku qaadato ow ficli maa yajibu calaa tarkihi wax lagaa xarimay oo inaad ka tagtaa ay waajib kugu ahayd inaad laaluush inta qaadato wixii markaa yacni aadan ka aada samayso oo aadan ka tegin ayb labada waxna marka waxaa weya waxyaabaha ugu badan cuhuud marka aada maqashana hebelow meeshaasaan kugu sugayaa meeshaasaan kugu imaanayaa keliya ma aha cuhuudda waa ka ballaaran tahay macnahaas ninka madaxdaa ballan uu gelayaa ilaahay magaciisuu ku dhaaranayaa ballan uu gelayaa dadkaas inuu u danaynayo maslaxadooda maahane wax kale inuunan samaynaynin dhibkoodana intii tabartiisa ah inuu celinayo hadduu diintoodii ku khiyaano oo dalkoodii ku khiyaano oo uu ku khiyaano dadkii iyaga laftooda marka nafsadoodii uu ku khiyaano maalkoodii ku khiyaano sarwadoodii iyo hantidoodii uu ku khiyaano waa ka baxay ballantii nabigana sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yidhi qofkii ummad madax u noqdo falam yaxudhaa binusxin oo aan ku koolkoolinin dadkaasi daacadnimo aan kula aan kula dhaqmin oo aan ku ilaalinin jannada lama gelayo yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam qiyaamuhu wuxuu imaanayaa isagoo khaa-in ah oo dadkaa khiyaanay dadweynaha laftooda iyagana mas-uuliyadaa saaran hadday nin tala u dhiibtaan iyaga ka mid ah oo ay taladan kuu dhiibanay ay yidhaahdaan waa inay ka dambeeyaan oo aynan ku kicin oo aynan markaa yacni xukun boob iyo yacni hanti raadsi iyo waxaa darteed aanay ugu kicin oo wixii munkarana ay ka dheeraadaan wixii macruufana ay sameeyaan haddii marka isagoo aan khiyaanaynin waxna aan dhibaa yacni islaamnimadiisiina baaqi ku ah wixii macsi ah bay uga tegi karaan oo macsi cid laga yeelaya iyada male inama daacatu bilmacruuf laakiin wixii macruuf ah mawixii waxaan ujeedaa macsi ah lagu adeeci maayo wixii macruufa waa la waa lagu yeelaya waana lagu adeecaya haddii marka qofku uu yidhaahdo aniga ballanaan kula delayaa laakiin haddii saan raba aada ii samaysana waa waa kaasa waa ku kaalmaynaya haddii aadan ii samayninna wixii adiga ku duminayaan anna geeskaa la dumina iyadana sax ma noqonaysa waminhum man yelmizuka fi sadaqaati fain ucduu minha raduu wain lam yucdaw minha idaa hum yaskatuun lama rabo dhulka in lagu ciyaaro dalka in lagu yani dalka in lagu ciyaaro dadka in lagu ciyaaro dimaa'dii iyo furuujtii in lagu dheeldheelo liajli keliya loogu ciyaaro adduunye raadsi waxaas iyaduna marka ballantiio laga baxay qofna mas-uuliyadda inuu iska qaada maa qof walbo aayadahani way waa ku socdaan hal qof oo gaara kuma socdaan ama shacab ha noqdeen ama madax ha noqdeen kulligood aayadahani waa nagu wada socdaan wixii nin walba ballantu intay ula eg tahay ballantii iyo mas-uuliyaddii ou galay waa laga rabaa inuu ka soo baxo leanna cuhuuddu waa mas-uuliye wey mas-uuliyadduna waxay u baahan tahay xifdin iyo ilaalin iyo in maslaxo lagu ilaaliyo ayb walaa tashtaruu ha iibsanina bicahdillaahi ilaahay ballamihiisa tamanan lacag ha ku iibsanina lacagta oo qaliilan aada u yar inamaa cinda allahi ilaahay agtiisa waxaa ah huwa isagaa khayrun khayr badan lakum idinka idin khayr badan in kuntum haddaad tihin taclamuuna kuwa wax garanay maa cindakum yanfadu adduunyadan aada u ordaysaan waa dhammaanaysaa laakiin waxaa ilaahay xaggiisa yaallood helaysaan ma dhammaanayaan iyaga maa waxa cindakum idinka agtiina ahaaday yanfadu way go-ayaan oo waa dhammaanayaan wamaa waxaa cinda allahi ilaahay agtiisa ahaadayna baaqin mid baaqi ahaanayo ayb walanajziyanna waanu abaal marinaynaa aladiina kuwii sabaruu sabray ajrahum ajrigoodii ayaanu ku abaalmarinaynaa biaxsani maa shaykan ugu wanaag badan baan ku abaalmarinaynaa kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay samaynayaan oo xadiis marka waxaa jiro xaakim mustadraga uu ku wariyey oo uu saxiix yeelay dahabina uu ku dahabina inqiaaciyo uu ku sheegay imaam axmedna musnadka uu kusoo saaray min xadiidi abi muusa alashcari nabiga sal l slam wuxuu yidhi man axaba dunyaahu ninkii adduunyadiisa jeclaado oo aakhirada ka jeclaado adara biaakhiratihi aakhiradiisa u dhibaa waman axaba aakhiratahu aakhiradiisa ninkii jeclaadana adara bidunyaahu adduunyadiisa u dhibaa fa aatiruu maa yabqaa calaa maa yafnaa waxa baaqi noqonaya doorta oo waxaad ka doorataan waxa go-aya ood ogtihiin idinkaba inay go-ayaan ayb qofka marka humuumtiisa inuu aakhiro isugu isugu geeyo adduunyadana markaa wixii isaga hagaajin karo dantiisa maanta yacni uu kaga maarmayo dad tuugsigood inuu adduunyada ugaga shaqaysto ayb man camila saalixan min dakarin aw untaa wahuwa mu'min man qofkii camila sameeyey saalixan camal wanaag camalan saalixan camal wanaagsan shaqeeyey min dakarin xaal uu yahay rag ow amase unhaa dhadig xaal uu yahay wa huwa isaga oo mu'minun mu'min ah camalkaa saalixa la yimid falanuxyiyanna waan noolaynaynaa oo noolaynaynaa hu isaga xayaatan nolol noolaynee nolosha oo dayibatan wanaagsan walanajziyanna abaalmarinee hum iyaga ajrahum ajrigoodaanu ku abaalmarinaynaa biaxsani maa shaykan ugu wanaag badan kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay samaynayaan ayb aayaddanna marka iimaankii camalka saalix ah in nolol wanaagsan lagu gaarayo alla ku tilmaamaya ayb ninkii marka nolol fiican rabo iimaan iyo camal saalixa la yimaado qofkii iimaan iyo camal saalixa la-na si kasta hadduu yacni u hanti badnaado ama uu u caruur badnaado haddana marka yacni waxaa weeyaan deganaan iyo xasilooni ma arkayo wey iimaanka unbaa markaa yaa yaa qofka uurkiisa u buuxinaya man camila saalixan man qofkii camila sameeyey saalixan camalan camal camalka oo saalixan wanaagsan min dakarin rag xaal uu yahay ow unhaa ama dhadig xaal uu yahay lab iyo dhadig nin iyo naag waa u siman yihiin marka iimaanka iyo camalka saalixa ah haween iyo rag labadaba waa marka darajo iyay ku gaarayaan walxaal huwa isaga oo mu'minun mu'min ah sameeyey marka uu camalka saalixa sharciga saalixa ku ah uu qabanayo waa inuu iimaan leeyahay hadduunan iimaan lahayn waxba camalkiisu tari maayo adduunyada wax lagu siinayaa aakhiradana waa soo marno mathalu ladiina kafaruu birabbihim acmaaluhum karamaadin ishtadat bihi riix falanuxyiyanna noolayne oo noolayne hu isaga xayaatan nolol nolosha oo dayibatan wanaagsan ayaan noolaynaynaa saciid ibnu jubayr iyo cataa waxay yidhaahdeen alrisqu lxalaal risqi xalaal ah oo aan tabiica iyo dhib iyo midna lahayn baa ilaahay yuu ku arsuqayaa ayb ka kalena waxaa weeyaan maanta dhan sida uu adduunyada ugu halgamayo oo boqol barnaamij oo ribo ah intuu dalaq isku siiyo ayaa nolosha xiriiri ay ku noqonayna oo gaarigii uu ribo noqdo oo gurigii ribo uu yahay oo yacni shay kastaa ribow ku qaatay bangi baa lacag ka sugayay markaasay noloshu ciriiri ku noqonaysaa oo haddii shaqo la-aan lacalla ay ku dhacdoy soo wajahdaba ila bani aadamku xaalkiisu halsi un kuma soconaya shaqo la-aan yar markay ku dhacdo ama maanta hadduu maqlo shaqadii waa lagaa rugseeyey wuxuu isleeyahay war bishaan iyaa bixinaya lacagti interestki lacagtii yani mortgageka ama yacni ribadii yaa bixinayo isleeyahay bangigii waa ku cunayaa haddii kale shaqo la-aan markay ku dhacdo ku dhacdo dhowr bilood markay isu raacdo saddex afar shan bilood waxaa weeyaan gurigii baaba suuqa la geynaya isagii alaabtii baa loo tuuraya maxkamadaa warqad u keenayso aayar marka iimaan male waa soconayaa wada laamiguu isku dhigaya marka bu yani buundooyinku iska tuuraya ama waa isdeldelayaa aayar nolol miyuu haystaa marka waa nin dhalinyaro jaamacad ka baxay shaqo haysto haddana yacni dhibkaas iyo walwalkaas buu ku jiraa hadduu laakiin iimaan iyo camal saalixa la yimaado risqi xalaalow raadinaya risqigiisa xalaasha yarta ah waa ku filan yahay isaga iyo reerkiisa iyo waa ugu filnaanaya xaaraantana marka laguma faa'iidayo walanajziyanahum waanu abaalmarinaynaa ajrahum ajrigoodii biaxsani maa shaykan ugu wanaag badan kaanuu ay ahayn yacmaluuna inay sameynaya xasanulbasri isaga risqiga yani xayaatan dayiba alqanaaca buu ku macniyey qofku inuu qanacsan yahay leanna qanaaca markaad hayso waxaagoo kuu yar iyo waxaagoo kuu bataba waa qanacsan tahay nebigana wuxuu yihi qad aflaxa man aslam warusiqa kafaafan waqanacahu allahu bima aataahu ayb abu bakr alwaraaq wuxuu yihi nolosha wanaagsan xalaawatu daaca ilaahay adeecitaankiisa inuu macaansado oo ibnu taymiya raximahullah baa waxaa laga sheegay inuu dhihi jiray ina haahunaa jannatan adduunyada jannaa ku taallou dhihi jiray man lam yadkulhaa qofkaan jannada adduunyada aan gelin lam yadkul jannata alaakhira jannada aakhira ma gelayo markaasu wuxuu dhihi jiray jannada adduunyada taallo waa daacada ilaahay ruuxa markuu daacadaba uu alla adeecayo addoonnimadii alla uu taxqiijinayo jannuu ku jiraa xaalad fiican buu ku jiraa ibraahim ibnu adham waxaa laga wariyey isagana inuu dhihi jiray xaalado waxaan ku jirnaa hadday na ogaan lahaayeen boqorada waxa aan ku jirno low calimat ilmuluuku maa nanu maa naxnu fiihi waxaan ku jirnaa hadday boqoradu ogaan lahaayeen lajaaladuuna bisuyuuf waa naga kacso lahaayeenoo seefay nala dhici lahaayeen waxa annaga aan ku jirna hadday ogaan lahaayeen buu le waa maxay aqoonta aan ilaahay u leenahay qur-aan akhriska iyo sunnadii nebiga sal l slam oo la daraaseeyo oo ilaahay daacadiis lagu jiro oo waxaa marka hadday ogaan lahaayeen macaanka ku jiro waa naga kacsan lahay laakiin dadku hadda kun shilinay isku dilayaan kun yacni kuna iga dhiman iyo ma kaa dhinna xabadbad meeqaan og yacni aad garanaysaano shan boqol oo shilin loo dilay iyo kun shilin iyo loo dilay daacana wax ay la tahay male masjid haddii ummadu buuxiso ummaddan aakhira waa kaa horeysaa war derajo aakhira waa u baahan tahay kuwa dadkan kaa horeeya la tartan ma soo gelaysa allah mustacaan macnahaasna marka waa lagu macneeyey xayaatada wanaagsan faidaa qara'ta alqur'aana fastacid billahi min ashayطaani اrajiim faidaa haddii qara'ta aada akrinayso oo doonto inaad akrisid alqur'aana qur'aanka fastacid magangal billaahi alla magangal min ashayطaani ka magangal shayطaankii alrajiimi la fogeeyey inahu shayطaan laysa lahu uma sugnaanin isagu suldaanun wax xujo ah awood uma sugnaanin isaga cala aladiina kuwii korkooda uguma sugnaanin aamanuu alla rumeeyey wa calaa rabbihim rabbigoodna yatawakaluuna tala saaranayo inamaa sulaanuhu inamaa wax kale ma ahane sulaanuhu awoodiisa shaydaan cala aladiina kuwii korkooda ayay ayay ahaatay yatawallowna isaga yacni ka weli dhiganayo hu isaga ka weli dhiganayo iyo waladiina kuwa hum iyaguga mushrikuuna ilaahay yacni la wadaajinaya bihi isaga la wadaajinaya shaydaan oo daacadii shaydaan adeecayo alla la wadaajinayo daacadii bay shaydaan la wadaajinayaan ayb halkana ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka warramayaa qur-aan shaydaanka iyo cadaawadiisa qofku markuu qur-aanka akrinayo waa meeshii uu ka heli lahay maadadii hanuunka meeshuu ka heli lahay maadada hanuunka marka meesha aad ka heli lahayd shaydaanka waa kaa hortaagan yahay inta aadan marka akrinin qur-aankii aadan bilaabin acuudu billahi min ashaytaani arajiim iska dheh si maadadaas khayrka badan dheefteeda aada u hesho fa idaa qara'ta haddaad akrinaysid qara'ta hadda macnaha idaa aradta alqiraa'ata waay haddaad akrin haddaad doonto alqur'aana qur-aanka haddaad akrinaysid oo inaad qur-aankii akriso aada doonto fastacid billaahi ilaahay magangal min ashaydaani ka magangal arajiim akharu ahli lcilmi waxay ku tageen isticaadadu waa qabla alqiraa'a qur-aanka intaada bilaabin baa acuudu billahi min ashaytaani arajiim la yidhaahdaa akharu ahli lcilmi sidaasay ku tageen ayb abu hurayra isaga wuxuu dhihi jiray bacdaha qur-aankii qofka waa akrinaya markuu dhameeyo acuudu billahi min ashaytaani arajiim uu dhahayaa aayadda daahirkeedana de fa-idaa qara'ta haddaad akriso ayaad moodeysaa markaad qur-aanka akriso isticaadadii la imow laakin fa-idaa aradta baa loo jeedaa saasayna culimadu u badan yihiin isticaadadu marka qiraa'ada way ka horeyneysaa iyada nebigana sidaa buu yeeli jiray oo markuu allahu akbar yidhaahdo ducaa-ul istiftaaxa la yimaado faatixada intaunan akrinin kaana yastaciidu billaahi allou magangeli jiray min ashaytaani arajiim inahu shaydaan laysa lahu uma sugnaanin isaga suldaanun xujo iyo wilaayo awood uma sugnaanin cala aladiina kuwii korkooda uguma sugnaanin aamanuu rumeeyey wa calaa rabbihim rabbigoodna yatawakaluuna tala saaranayey maxaa mar marka laga wadaana sufyaanu bnu cuyayna wuxuu yihi laysa lahu suldaanun shaydaan awood ma laha calaa an yaxmilahum inuu dadkaa ku xambaaro calaa dembin dembi laa yukfaru aan la dhaafin yani shaydaan awood uma leh macnaha dembi aan la dhaafaynin kuma xambaari karo dembiga aan la dhaafin waa kee waa shirkiga gaalnimada dadkaa marka mu'miniintaa shaydaan awood uu ku gaalaysiiya ma leh dee inta marka mu'miniinta dhabtaa sifadaa ilaahay sheegaya le ee macnuhu maahan iyagu dembi ma galaan lagama wado mararka qaar shaydaanku qac waa ka siinaya oo dembibuu gelinayaa laakiin tawbay la imaanaya ina aladiina taqow idaa masahum daa'ifun min ashayطaani tadakaruu faidaa hum mubsiruun way ilaahay bay xusuusanayaan waa arkayaan marka markaasay ilaahay u tawbad keenayaan ayb macnaha markaa ku jiraa sidaas waladiina idaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaruu llaha fastakfaruu lidunuubihim waman yakfiru dunuuba ila allah aayadahaasaa marka ay la macno tahay inamaa sulaanuhu inamaa wax kale maahane sulaanuhu shayaan xujadiisa cala aladiina kuwii korkooda ayay ahaatay xujo uu ku leeyahay iyo awood yatawallowna ka weli dhiganayaa hu isaga kuwa ka weli dhiganaya ayb kuwa shaydaanka markaa ka weli dhigto ayuu isagu awood u leeyahay yatawalownana waxaa laga wadaa yudiicuunahu kuwa shaydaanka ka dambeeya wayadkhuluuna fii wilaayatihi isaga wilaayadiisana kuwa galo kuwa wilaayadiisa galada waa kuwa shayaadiinta la shaqaysto qof baad arkaysaa iska miskiin oo jiranaayo qof dad baa loo geynayaa shaydaan baa loo wacayaa markaasaa laleeyahay shaydaankii waxaa laga siiyey xoola sidaa hala qala intaas xoolaa waxaa hala siiyo intaasay codsadeen markaasa waxaa laleeyahay jiradiini waa la arkay caafimaadkiini keena ninkaa kuwaasi marka shaydaan bay ka weli dhigteen kuwaa waa ka adag yahay shaydaanku marka wax allaale sidau doono ayuu yeelaa marka qofku inuu shaydaan isu dhiibo ama jin isu dhiibo iyo maahane caafimaadkana ilaahay baa keeno jiradana ilaahay baa keeno ilaahay xaggiisa un in laga rajeeyo daacadaas shaydaanka sidaa loo adeexayana waa gaalnimo waanahu kana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljini fazaaduuhum rahaqan buu alla yii waa shaydaankii oo la magangalaayo wladiina iyo kuwiibaas korkooda xujo iyuu ku leeyahay hum iyaguba mushrikuuna la wadaajinayaan bihidan marka laba meel baa damiirkan loo celaya bihi bishaydaan way la wadaajinayaanoo wixii alla lahaa ayay waxay la wadaajinayaan bihi shaydaanki ama bihi in alla loo celiyana waa la iyadana sidaasna waa lagu waa loo celiyaa waladiina kuwa hum iyaguba mushrikuuna la wadaajinayaan bihi billaahi alle alcibaadata cibaadaday gayrahu la wadaajinayaan sidaana waa loo dhiga waidaa badelnaa aayatan makaana aayatin wallahu aclamu bima yunazil halkanna nebiga sal ll ly slama sooma dhahayo aayadihii axkaamta oo kale mararka qaar aayad baa soo degaysa waa la nasakhayaa mid kalaa nasakhayso markaasay gaaladii waxay ku dhihi jireen ninkani mar waa dadkii waa waalay marba waxbuu sheegayaa aayad buu la imaanayaa maya ma jirtuu leeyahay tan haddana mid kalu la imaanayaa sidaasay marka naskigiibay marka waxay ka dhigayaan naskigana ilaahay xikmad buu ka leeyahay waxaa laga yaabaa xukunkan waktigan inuu munaasab u yahay markii xikmadiisii ay dhammaatana xukun kalaa munaasab noqonayo kaasaa alla waajibinaya ilaahay marka waa og yahay xaaladdan iyo xaaladdan wax u muuqanaya ma jiro oo awel ka daxsoonaa maynan jirin oo waxaan marka caqiidatulbadaa-iya la yidhaahdana wax jira maaha taas ilaahay isagoo xaaladdaanna og xaaladda soo socotana og ayaa haddana xikmad uu ka leeyahay naskiga ayb nasakaas bay iyagu marka jahawareer u haystaan sideedana wax aadan aqoonin dadku waa ku jahawareeraan hadda lafteeda iyadoo hadda qur-aankooda uu haabit yahay oo qur-aanka maa beyna dafatay ilmusxaf uu ku yaallo baad arkaysaa dadka caamada qaarkood cilmigoodu ma gaarayo waxyaabaha qaar markaasuu kuleeyahay sidaanna waa la yidhi saanna waa la dhahayaa waana waalayaan culamada ee waxaan uu sheegayo hadday sax tahay oo ahlu cilmigu sidanna ay dheheen sidanna ay dheheen waali ma jirtee adaan fahamkeeda lahayn ee adigii darsi ma dhigateen baa intaad masjidkii timaado culumta barato waad garan kartaa ee waxaan marka haddaadan aqoonin adiga maxaad go-aan uga gaarayn marka alaqali waxay ahayd war waxaan halay fahamsiiyo ayb laakiin wuxuu kuleeyahay culimada warko khilaafkooda waa badan yahay culimadii koor geel waaye boqol maahmaah buu samaynayaa isaga isagaan waxba fahmaynin hadday tahay arrintu wax marka culimo aynan sidaa iyo sidaaba aanay dhihin oo qof waa jiraan dad markaa iyagu waxayna lahayn isa siiyoon aqoon lahayn oo diinta si qaldan u sheego e kaasaa qaldan marka laakiin haddaad dhinacii saxda ahaa kasoo geli lahayd khilaaf maadan aragteen cilmi walbana waa saas culumta dhammaanteed saas ninka hadda aan ama yacni caafimaadkii iyo daawadii iyo aan waxba ka aqoonin ee markii lala taliyo dhakhtar cilmigiis uu kula taliyo waxaa laga yaabaa inuu yidhaha maya waxaan see waxaan ku dhici karaa ee marna kanna sidaanu u daaweeye kanna sidaanu u daaweeye maxaa dhacay wuxuu u arkaa marka isaga tanaaqudu u maleeya laakiin tanaaqud ma jiro waxaan haddaad ogaal qofkan uu u lahaan lahaa maunan dhahayn waxbaa isdardaraayo ma unan dhahayn cilmi walba marka saas waxa aadan aqoonta ulahayn markaa ha gelin ayb ee ha ku gelin qaab salbi ah iyo iijaabi labadaba iska ogow ama wax ka ogow marka nimankan mushrikiintu sidaasay yidhaahdeen marka alla aayaddan marka ayuu kasoo dejiyey ayb waidaa haddii bedelnaa aan bedelno oo nasakno aayatan aayad makaana aayatin aayad booskeed yacni aanu ku nasakno wallaahu allaa aclamu ku cilmi badan oo ogaal badan bimaa waxa yunazilu ou soo dejinaye qaaluu waxay dhahayaan gaaladii inamaa wax kale maahni anta adigu muftarin mid been abuuranayaa tahay bay dhahayaan bal ee aktaruhum badankood laa yaclamuuna waxba ma garanayaan kuwan sidan dhahaya waxay og yihiin mabaan ayb waidaa haddii qul waxaa tiraa nazalahu waxaa soo daadejiyey qur-aanka ruuxu lqudusi ruuxdii dahirnayd jibriil ayaa soo daadejiyey min rabbika xagga rabbigaabuu ka soo daadejiyey bilxaqi isagoo ku dheehan xaq liyuthabbita inuu sugo aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wahudan iyo hanuun iyo bushraa bishaaro darteed buu alla ula soo dejiyey lilmuslimiina muslimiintii ayb qur-aan labadan aayadoodna marka taabaa looga jawaabay nasaqu mararka qaar wuxuu noqon karaa aayadda la nasakhay xukunkeedu inuu ad adag yahay middaan gadaal ka timid ay fududahay suuratul anfaal taan kusoo marno o kale oo alla uu yidhi in yakun minkum cishruuna saabiruuna yaglibuu mi-atayn halka muslim toban gaala inuu taagnaado ta kalena marka waxay ahayd alaana khafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfa fain yakun minkum miatun saabiratun yaglibuu mi-atayn hal gaal laba muslim yacni hal muslim waa inuu laba gaal ku aado markii horena waxay ahayd hal muslim toban gaal inuusan ka carari karin kii hore adkaa maxaa marka loo yeelay dadkii in loo fududeeyo muslimiinta markii hore maxaa loogu adkeynayay marka waxaa loogu adkeynayay kalsoonidooda allaa la fiirinayo amarkan bal inay u hoggaansamayaan iyo in kale markii ay u hoggaansameenna ilaahay waa ufududeyey cagsigaa dhici karto xaalad fudud in laga wareego mid adag loo wareego soonkaaba ka mid ah wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun dacaamu miskiin markii hore qofka xor khiyaaru ahaa ayuu lahaa inuu soomo iyo inuu iska dhaafo miskiin ou iska qoodiyo markii dambena soon unbaa lagu farad yeelo faman shahida minkum shahra falyasumhu baa layihi faa'iidada ku jirtaa waa maxay ajarkaa loo badinaa markaan dambe markaan dambe ajarkaa loo badinaya xikmad la-aan marka ma aha waidaa haddii badelnaa aan bedelno aayatan aayad makaana aayatin aayad kale makaankeed booskeed intaan marka xugun aayad xugunkeed aan nasakno mid kale aan meesha keeno wallahu allah jumladan marka jumla muctarida waay jumla muqxama wallahu allah aclamu ku ogaal badan bimaa ay ladii kii yunazilu ou soo daadejinayee qaaluu waxay dhahayaan markaas gaaladii marka waxay dhahayaan inamaa wax kale maani anta adigu muftarin mid been abuuranayaa tahay bal ee aktaruhum badankood laa yaclamuuna ma garanayaan mafcuulkii waa layska gooyey cumuumaa marka ku jiro leanna muqtadigu wuxuu keenaa cumuum shaygan haddii markaa la gooyo ee la xadfo xadafka waxyaabaha cumuumka faa'iideeya uu ku jira qul nazalahu ruuxu lqudusi qul waxaa tiraa nazalahu waxaa soo daadejiyey qur'aankii ruuxu lqudusi jibriil waa min idaafati sifati ilaa mawsuufiha ayb alruuxu lqudusay ka dhigan tahay ruuxdii dahirnayd ayaa soo dejisay min rabbika xagga rabbigaabuuna kasoo dejiyey kasoo dejisay bilxaqi isagoo xaq ku dheehay liyuthabbita maxaa loo soo dejiyey inuu sugo aladiina kuwii aamanuu rumeeyey mu'miniinta inuu sugo oo markaa aayad la nasakhayo aayad kale mar walbaa mu'miniinta allay faraj ka sugayaan mar haddii qur-aanku tartiib tartiib usoo degayo noloshooda marka qur-aankay ku xiran tahay marka faraj markay rabaan iyo waxyigii baa la sugayaa ayb markaa marka waxay usoo dego dantooda ka warramayo qalbi waa sugnaanaya wahudan hanuun ayuu ayu yani dartii ayuu usoo dejiyey alla wabushraa iyo bishaaro lilmuslimiina walaqad naclamu anahum yaquuluuna inamaa yucallimuhu bashar haddana eed kale weeyaan oo ay leeyihiin nebi moxamed waxaa baro wiil yar oo wiil yar oo ruum reer ruum ah ayuu u tagtagaa oo waxaan barbaro ayay leeyihiin markaasaa la leeyahay war waxaan iyo wax ruum shee nin romana wuxuu sheegay iyo qur-aankan miyaa isku mid ah qur-aankani waa carabi fasiix ah oo idinkiiba aada la imaan weyseen ee idinkana waxaad leedihiin marka nin cajami ah oo aan carab ahayn baaba qur-aankan keenay see nin cajamiya qur-aankan balaaqada ba idinkiibaaba keeni la-een waxaad idinku keeni weyseen nin cajama inuu keeno suuragal maahan walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe aheen naclamu waan ognahay annahum iyagu yaquuluuna inay dhahayaan inamaa yucallimuhu waxaa barbarayo moxamed basharun baa bashar baa barbarayo lisaanu ladii kii carabkiisa yulxiduuna ay iilayaan ileyhi xaggiisa ay u iilayaan acjamiyun weeyaan luqadiisa yacni waa cajan ku loo nisbeeyey weeyaan wahadaakanina lisaanu luqa weeyaan carabiyun carabi ah luqad weeyaan carabiyun carabi carab loo nisbeeyey mubiinun oo cad xaggee marka caqligooda uu jiraa ina aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynaynin biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa laa yahdiihim ma hanuuninayo allaahu alle walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mulimun xanuujinayo inamaa yaftarii waxaa un abuurto alkadiba beenta waxaa abuurto oo ilaahay ku been abuurto aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynaynin biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa wa ulaa'ika kuwaadaas hum iyagunba alkaadibuuna beenaalayaalka kuwaas ah ee nabiyullaahi maxamedna beenlow maaha oo waad garanaysaan ayb walaqad naclamu walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqa ah naclamu waan ognahay annahum iyagu yaquuluuna inay dhahayaan inamaa wax kale maahna yucallimuhu waxaa barbarayo yucallimuhu waxaa barbarayo isaga basharun bashar baa wax baro ayb basharkaa marka yaa loo jeedaa ibnu cabaas wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sal l slama yucallimu qaynan bimakata nin markaa yacni birta iyo waxaa tumo ayaa nebiga nebigaa waxberi jiray isaga ayb ismuhu balcaam wa kaana nasraaniyan ayuu ahaa acjamiya lisaan luqadiisuna ay cajami tahay fakaana almushrikuuna yarawna rasuula llahi sal l slam mushrikiintu waxay arki jireen nebiga yadkhulu calayhi wayakhruju isaga u gelayo kasoo baxayo bay arkayaan fakanuu yaquuluuna waxay dhihi jireen inamaa yucallimuhu balcaam balcaam baa isaga waxbarayay dhihi jireen sidaa marka ibnu cabaas baa yaa yani tilmaamay ibnu jariir sida uu werinayo iyo qeyrkiisa ayb cikrima isaga wuxuu leeyahay nebiga wiilkaasi qur-aanka u beri jiray banulmuqiira ayaana addoon uu u ahaa ayb marka quraysh baa marka waxay tihi waa kaa wiilkaabaa marka waxbaraya isaga ayb adoo marka bashar cajami ah baa waxbara bay dheheen lisaanu ladii carabka yulxi kii carabkiisa yulxidu luqadiisa yulxiduuna ay iilayaan ilayhi xaggiisa ay u iilayaan acjamiyun weeyaan ku aan carab loo nisbaynine cajami loo nisbeeyey marka qur-aankanina fii gaayati alfasaaxa way haddii marka qur-aankii idinkii carababa aada tabar u wayseen inaad la timaadaan ninkaan cajamigee aan idinka dh idinku dhala dhexdiina ku dhalanin ee addoonka un iska ah sidee xaggee ka keenay fasaaxada idinka aada la-dihiin qur-aanku marka wuxuu aada ugu dadaalayaa mar walba wax allaale waxa qof mubdila uu ku dhego inuu markaa ka tuuro ayb wahaadaakana lisaanun luqa weeyaan carabiyun carabi loo nisbeeyey yacni qur-aankanna waxaa nuzila waxaa yani nuzila waxaa lagu soo daadejiyey bilisaanin carabiy luqa carbeed baa lagu soo dejiyey qur-aankana mubiinun cad ku carabin carab loo nisbeeyey weeyaan mubiinun ee cad ina aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynaynin biaayaati illahi ilaahay aayaadkiisa laa yahdiihim allahu alla ma hanuuninayo walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun xanuujinayo inamaa yaftari waxaa abuuranaya alkadiba beenta waxaa samaysta oo abuurta aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynaynin biaayaati illahi ilaahay aayaadkiisa wa ulaa'ika kuwaadaa hum iyagunba alkaadibuuna beenaalayaalka man kafara billahi min bacdi iimaanihi ilaa man ukrih man qofkii kafara kufriyo billaahi alla ku kufriyey manaxadkii qofkii kafara gaaloobay billaahi alla ku gaaloobay min bacdi iimaanihi rumayntiisii ka gadaale alla uu rumeeyey kadib ilaa man axad maahane ukriha la dirqiyey oo la qasbay maahane walxaal qalbuhu qalbigiisuna mudma-inun uu yahay mid xasilan biliimaani iimaanka ku xasilan uu yahay axadkaasi kaa isaga ah falahum cadaabun aliimun cadaab xanuujiyay leeyihiin baa u qadaran waxaana laga fahmayaa walaakin man sharaxa bilkufri sadran facalayhim gadabun min allahi walahum cadaabun cadiimun ka dambe ayb marka man waa ismu shardi jawaabtiisana waa lasoo qadarayaa falahum cadaabun cadiimun waa mubtada marka ama waxaa weeyaan ism shardi shardigaa marka jawaabtiisuna ama khabarka laftiisuba wuxuu noqonayaa falahum cadaabun cadiim ama falahum waciidun shadiidun waciid adag baa usugnaaday kuwaas sidaa in la yidhaahdo man qofkii kafara kufriyey billaahi alla ku kufriyey min bacdi iimaanihi rumayntiisii uu alla rumeeyey ka gadaale ilaa man maahane waa laga saaray kaas oo isagu waciid iyo cadaabka waa laga bixiyey kan ayb ilaa man axad maahane ukriha la dirqiyey qof la dirqiyo kufriga lagu dirqiyey maahan walxaal markaa la dirqinayana qalbuhu qalbigiisu mutma-inun mid xasilan uu yahay biliimaani iimaanka ku xasilan oo yaqiinsan walaakin man axad sharaxa waasic yeelay bilkufri gaalnimadii u waasic yeelay sadran laab u waasic yeelay ay sadrahu laabtiisa u waasiciyey kufriga facalayhim kuwaa korkooda waxaa qadabun caro carada oo min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo cadiimun weynin badan aayadda marka waxaa laga qaadanayaa ikraaha iyo dirqinta maanic inuu yahay min mawaanici lkufri gaalnimada qofka ka manciso oo shaygii marka gaalnimada ah markuu qofka ku dhacay calaa wajhi likraahna uu ugu dhacay qofkaasi waa macduur binafsi hadihi alaaya ayuu makruuh ku yacni wuxuu ku yahay waxaan ujeedaa ayaa qofkaasi marka uu waciid aanu ulahayn aayaddan marka naskeeda ayb marka qalbiga isaga waa qalbuhu mutma-inun baa layidhi leanna qalbiga lama qasbi kara isaga oo ruuxu haddiiba qalbigii uu gaalnimadii ka geliyo lama qasbin qofkaas leanna maxaa yaele adiga qalbigaaga cid qasbi karta ma leh wa qalbuhu mutma-inun biliimaani sidaas baa loo yidhi culimadana waxay kasii istimbaadeen meeshaan mar haddii ikraahii iyo dirqintii qofku hadduu gaalnimo u galo liajli dirqin la dirqiyey darteed qasab la qasbay darteed oo u galay waxba aan laga soo qaadin furuucda shareecaduna waa la mid iyadana oo ninku haddii maalkiisii xoog looga gaday oo lagu qasbay ilaa ilaa gad la yidhi xaqna aan loogu lahayn sidaa uu ku gaday beecaasi ma ansaxayo ninkaana xoolihiisii meeshuu ku arko waa qaadanaya ninkii markaa lacag iyo waxaa bixiyeyna ciddii markaa uu siiyey buu u doonanayaa ayb oo ninkani marka isaga waxaa weeyaan beeci dirqin ma gelayo furiinkiina waa la mid oo ninka haddii naagtiisii lagu qasbo oo fur la yidhaha furiinkii uu ku dhawaaqo ma dhacayo furiinkaas iyada lafteeda hadday intay midi iyo wax usoo qaadato ama yacni wax lagu dili karo ay intay usoo qaadato unana ka carari karin ilaa ilaa ku dhawaaq ay tiraahdo saddexdaadaad qabtaa uu yidhaahdo waxay ku furan tahay male leanna waa mukrah gaalnimadii baaba marka ikraahii laysu dhaafay wixii gaalnimo ka sokeeyay min baabi owlaa ikraahaas baa marka wuxuu u baahan yahay dawaabidiisa in la fahmo ikraaha mar culimada waxay ka fiiriyaan maxaa la dhihi karaa qofkani waa qasban yahay maxaa lagu dhihi karaa waxaa lagu dhihi karaa qofkani haddii nafsadiisa in la gooyo ou ka ou u baqay kow waa dili xabsi waa ikraah isaga laftiisa garaacid qofkan in markaa la garaaco intaba garaacidda ibnu mascuudayba ka sugnaatay kelmad wuxuu yidhi haddaan ogahay haddii aan ku dhawaaqo garaacid laba jeedal ah la igaga daynayo haddaan ogahay kelmaddaa waa ku dhawaaqayaa buu yidhi meeshaa marka waxaa laga qaatay garaacistu in ikraaha ay ku dhex jirto ay gelaysa waa cabdullahi bin mascuud naskiisa sidoo kale iyadana xabsiga iyo dilka iyo waxyaabahaas oo dhan baa marka ikraaha kaa sugan shuruudna waa leeyahay ikraaha muctabarkaa shuruuddiisa ilaa afar bay culimada gaarsiiyaan shardiga koowaad waxa uu yahay qofkan adiga ku ikraahayo waa inuu awood u leeyahay waxaan uu kugu qasbayo inuu kugu sameeyo waxaan uu kugu handadayo waa inuu kugu samayn karo ko wa an yakuuna fawriyan waa in hadda ay tahay waxaan sameey haddii aadan samaynin haddaan ku dilaya hadday tahay waxaan sameey haddaad ku samayn weyso muddo bil ah waa ku dilaya horta bisha hala gaaro ilaa daqiiqadda ugu dambayso gaalnimo ma rugsaysa kartid waa inuu fawri uu yahay marka waxaa kaloo marka shuruudda ka mida qofkani danniga gaalibka ah inuu ku siinayo waxaan haddii aada ninkan ka handadaadiisaas haddaad raaci weyso danniga haalibkaa inuu kugu fulinayo inaad isleedahay ayb waxaa kaloo shardiga afaraad uu yahay wax ikhtiyaara waa inuus ka muuqanin haddii ikhtiyaar uu kaa muuqdo ikraah ma jiro matalan ninkan hal ku furaa lagu yidhi aa lagugu qasbay labaan kugu furayaa tiri ama saddex nin marka wax kala dooran karaa tahay mukrah ma noqonaysid markaan wax ikhtiyaara waa inuusan kaa muuqanin ayb waxyaabo ikraaha uunan geli karin baa jiro culimada marka aktarkooda waa isla waafaqsan yihiin ikraahu inuu qowlka uu galo gaalnimadii ku dhawaaq waa ku dhawaaqday qalbigii iimaanaad ku haysataa wax dhiba male oo camaarna waa kii uu sidaas oo kale yihi mahadda labaad waxay tahay ficil ma samayn kartaa marka ficilkaasi marka matalan sanam u sujuudaa lagu yidhi oo kale ama ficil kufri alla imaam baa lagu yidhi haddii kale waa lagu dilayaa ficilkaas in badanoo culimada kamida qowlkay ficilka waa isku mid bay leeyihiin oo qowl kufri ah iyo ficil kufri ah labadaas adiga labadaa un baa lagugu ikraahi karaa waa qofku waa ka rugsaysan karaa ayb laakiin ficilku haddii uu noqdo tacaddi tacaddi waxaan ujeedaa qof baa dil lagu yihi muslim oo beri ah dil haddii kale adaa lagu dilayaa ma dili kartid bilijmaac kaas leanna maxaa yeelay meesha nafaa go-aysa adiga naftaada inaad ku badbaadsato naf kaloo macsuuma goynteed yaa lama ogola taasna wax badan marka dad badan ay iska rugsaystaan hadda oo la leeyahay qofkan duruufaa ku kaliftay kana yacni dhacday iyo yacni qofkan soo dil haddii kale adaa lagu dilayaa adiga ha lagu dila haddii la rabo awalba qof baa dhiman lahaa soo maa ninkan nafta aad ka qaadayso xaq aadan ugu lahayn adiga taada kuma badbaadsan kartid naf kaloo macsuumo adiga kula mida kuma badbaadsan kartid ayb zinada iyadana waxay leeyihin aad zinayso haddii kale oo lagu dilayaa ma yeelayo leanna iyadu zinada ifraah maba ku suurtooba ayay leeyihin leanna qofkani inuu yacni shahwadaadiyo iyo nooc ikhtiyaarkiisa unbaa la soconayo shaki ma waxyaabahaasna marka saasay uga hadlaan ayb ikraahu marka dawaabidana waa leeya ibnu xajar fatxulbaariga kitaabulikraah awalkiisa ayuu shuruudaha ku sheegaa kuwa kale culimadu ay ku dardaraanna waa jiraan muhimaddu marka waxaa weeyaan markaad naftaada u baqdo ama dil uga baqdo xabsi uga baqdo garaacid aada uga baqdo ikhtiyaar baad ruksaad leedahay ikraahu waajib miya isaga muxuu xukunkiisu noqonaya waa rukso haddaad iska dayso xagga iska dhigto tiraa war waxaan aada sheegayso gaalnimada ma dhahayo haddaad doontay dil oo caziimada aada qaadato waa sida fadliga badan oo fiican w haddii qofku sidaa uu yihaa xadiid baana sheegay nabiga sal l slam uu yihi gaalnimo markaa ha kufrinin ha gaaloobin wa in xuriqta wa quicta aw quicta ha lagu jarjaro ama ha lagu gubo marna gaalnimo ha ku dhicin sida afdalka marka waa sidaas sidanna marka waxaa weeyaan waa u banaan tahay qofka ruqso u haystaa aayaddan marka shiicadu ayaguna si qaldan bay u fasiraan siday u fasiraan waxay tahay qofka muslimkaa ee sunniga been un in lagula dhaqmo oo taqiyay yidhaahdaan oo qalbigana inaad wax ku haysato afkana aada been uga sheegto oo ka raalligelisid taqiyadaasna waxay u yaqaanaan min arkaani liimaanay ugu jirtaa oo waxay yidhahdaan man laa taqiyata lahu laa iimaana lahu iimaan male ninkaan taqiyo lahay kulaynigu baab dhan buu ka dhigayaa kumaynigu sidoo kale macruuf waa agtooda macruuf ay ka tahay lama aamini kara nimankaa waa munaafiqiin marka taqiyadu marka arkaanuliimaanna maaha bal waajib xataa maaha waa rukso un bay joogtaa bis nimankaa marka say u aaminsan yihiin iyo sida saxdaa saas u kala duwan yihin ikraahu maadaama min mawaanici lkufriga uu ka mid yahay kufriga mawaanicdiisu waa afar qofkii kufriba uu ku dhacay bitacyiin baa la rabaa in la yidhaha waa gaal fulaan min annaas oo kufri ku dhacay baa waxaa la rabaa in la yidhaha hebel waa gaal kufrigii waa ku dhacay ama ficil ama qowl ha ahaado ama ictiqaad ha noqde waxbaa ka yimid kufri ah afar maanic waa in laga waayaa maanica koowaad waa kan hadda aan ka hadlayno ikraah maanica labaad waxa uu yahay jahliga jahligu marka waa maanic qofka ka celinayo yacni kufriga in lagu dul dhejiyo ayb waana sida culimada weligood ay yaqaaneen sida culimadu ay weligood yaqaaneen waaye kitaabu listigaasa ee ibnu taymiya uu leeyahayna wuu ka hadlaa dabcan dadkan marka qubuuriyiinta buu ka hadlayaa markaasuu leeyahay jahligooda iyo aahaartii oy ka yacni fog yihiin cilmigeeda darteed lam yumkin takfiiruhum suuragal maaha in la gaalaysiiyo buu leeyahay bitacyiin loo gaalaysiiyo waxay ku jiraan waa kufri iyaga bitacyiin loo gaalaysiin maayo sababtu maxay tahay jahliga ka qaalib noqday dartiis dabcan markaan jahliga cudurdaar waayo leenahayna waa qofku inuusa isagu gabood falin hadii isagu uu gabood falayo inuu wax ogaado uunan rabin wax cudurdaar male aba ayb meeshaa iyadana maanica saddexaad waxa uu yahay alkhata kufrigii ficil ahaan qowl ahaan waa uga yimid ninkani laakiin hadalkaasna ma rabin qowl ficilkaana ma rabin carabkii baa ka boobay waxbau dheh is yidhi wax kufrigaa buu dhahay kaasoo kale marka qasad baan jirin marka yacni waa ninkii nebigu uu yihi sal l slama ninkii yidhi allahuma anta cabdii wa ana rabbuka ilaahu addoonkayga kana rabbigaa baan ah nebigu wuxuu yihi akhطa'a min shiddati اlfarx hadalkan ma rabine waa ka soo booday taana iyadu waa saas qasadkuna dad baa iyagana qalad ka fahmo ee qasadku lagama wado waa inuusan gaalnimo u qasdin qofku markaa yani hadduunan gaalnimo inuu gaal noqdo ounan rabin ma laga hadlayo taas ee ficilkan ama qowlkan mukafirka ah marka uu ka imaanayay waa in isagu wax afkiisa kasoo booday inuunan ahayne ogaal isagoo og ayuu yiri waayo isagu hadhow gaalnimo ha raboodo inuu gaal noqdo ama yaanu raboonin taas ictibaar male meesha iyadana waa daqiiqa in la fahmo u baahan tan afaraad ama maanica afaraad waxa uu yahay maanicu ta'wiil aayad ama xadiis ayaa ku dabarogan macnihiisii baa qalad buu ka fahmay binaan calaa dalika kufri uu kula dhacay ma fahamsana aayadii buuba u maleeyaa sidaa inay macnaheedu ay tahay ta'wiilku isaguna waa maanic oo alimaam axmed iyo salafka jahmiyadu cumuuman way gaalaysiiyeen bitacyiin laakiin qaar badan baanay gaalaysiinin oo ay qaarkood ku daba tuka jireen xataa naam jahliga ama yani ta'wiilka dartii baan u jeedaa ayb adu afartaa maanic baa marka kutub ahli sunna ku yaallo ayb ninkii marka ay shahwa ka hayso asagu inuu dad ka gaalaysiiyo baabkiisu waa furan yahay ayb laakiin takfiirinta muslimiintu maahan wax iska shahwo iyo naftaada waxaad ku ciil baxda maaha hadaad maanta dhan qofka gaal gaal gaal gaal aada leedahay ha u malayn inaad naftaadii xoogaa nafistay dadaa nooca iska ancan oo jahli ku sugan haddana uun kaasaa ku ciil baxaya waxba ku ciil bixi mayside waxaan aqoon bay u baahan tahay iyo fahm ayb fa calayhim korkooda waxaa ahaaday kuwaasi kuwaa la dirqiyey marka laga reebo kuwa qalbigooda kufriga ku waasiciyey qadabun caro carada oo min allahi ilaahi xaggiisa ka ahaatay walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo cadiimun weynin badan dalika bianahum istaxabu lxayaata dalika bianahum istaxabu alxayaata addunya dalika kaagaa xukunkaa ayaa waciidkaas ayaa lahum iyaga u sugnaaday biannahum bisababi annahum iyagu istaxabuu inay jeclaysteen alxayaata noloshii addunyaa dhoweyd bay jeclaysteen cala alaakhirati bay ka jeclaysteen waana allaha aw biana allaha alleh laa yahdii inuunan hanuuninaynin alqowma qolo alkaafiriina gaalowday aayaddanna marka waxay tusaysaa adduunye jacaylka sababta kufriga loogu dhaco inay tahay cudurdaarna ma noqonayso marka ninkaani waxaan adduunyaa u geysay iyo dad waxaad arkaysaa ugu cudur daarayo mawaanicdu ka mid maaha adduunyada ila waxa loo gaaloobayaba waa adduunye jacaylay saa darteed marka adiga haddaad waxaan og tahay inay gaalnimo tahay aada ku dhacday oo lagugu qasbin oo dooratay haddana markaa ujeedkaagu ay tahay adduunye jacayl ama kursi ama wax lamida ama xoogaa shilimaad aada ka hel ka hel iyo aada is leedahay waxaasi marka kaa qaa yacni maanic kuu noqon maaya maanic kufriga kaa celiya ma noqonayaan leanna kufrigaba waxa loogu dhacayba waxaan baa keenaya ulaa'ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan tabaca allaahu alla uu daboolay calaa quluubihim quluubtooda korkeeda uu daboolay wa samcihim maqalkoodii uu daboolay wa absaarihim aragyadooda uu daboolay wa ulaa'ika kuwaadaa hum iyagu alghaafiluuna weeyaan kuwa yacni ilaahay moog oo jidkii alleh kuwa ghaafiliinka oo alla moog laa jarama waxaa dhab aho xaqiiqaa anahum iyagu fi laakhirati aakhirada dhexdeeda hum iyagu alkhaasiruuna inay yihiin kuwa khasaaray kuwa khasaaray inay yihiin